تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsan ikhyaare ay ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba maalinta jimcaha haadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus saddex sano ayaa ka soo wareegatay markii daalibaan ay la wareegtay xukunka waddanka afghanistan tan iyo intaasi horumar dhaqaale intee leeg ayuu dalkaasi ku tallaabsaday maxay yihiin mashaariicda dhaqaale ee muhiimka ah ee la hergeliyey waxaan soo gudbin doonnaa qaar ka mid ah mashaariicdaasi oo qaarkood laga midho dhaliyey waa imisa g b d-ga dalkaasi siduuse ahaa ka hor xukunka daalibaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag soddonkii bishii agosto ee sannaddii labadii kun koob iyo labaatankii ayuu askarigii ugu dambeeyey ee amerikaan ah uu isaga huleelay waddanka afghanistan oo gumaysi saliibi ah ku jiray muddo labaatan sanno oo xidhiir ah kabixitaankii maalinkaas ee amerikaanka ee dalkan kama dhignayn keliya ah inuu halkaasi ku dhammaaday gumaysigoodii ee sidoo kale waxaa isla wakhtigaasi halkaa ku burburtay dowladdii iyaga dabadhidhifka u ahayd ee waddankaasi maamulayey labadaasi caqdi wuxuuna waddanka u gacan galay mujaahidiinta daalibaan ee dagaalka kula jiray maraykanka iyo xulafadiisa afghanistan intii ay ku jirtay gumaysiga wuxuu dhaqaalaheedu ku tiirsanaa kaalmooyin gaarayay siddeed bilyan oo dollar oo uga imaanayay dalalka shisheeye dowladdii kaabul fadhidayna si la mid ah kooxda riddada waxaa biili jiray oo mushaaraadkooda bixin jiray kuwa ay ajandayaashooda fuliyaan ee maraykanka iyo reer yurub markii ay dhacday xukuumaddii ashraf khani waxaa dalka afghanistan laga xayiray lacago aad u badan oo u tiilay bangiyada caalamka taas oo gaaraysa sagaal bilyan oo dollar iyadoo sidoo kale meesha laga saaray xiriirkii dhaqaale ee afghanistan ay lalahay dalalka kale ee caalamka waxay kaloo imaaradu la kowsatay aafadii covid neten isbeddeladii cimilada abaaro iyo biyo la-aan oo waddankaasi ka jiray qiimihii lacagta waddankaasi oo hoos u dhacday sicir bararka oo cirka isku shareeray dowladda bakistan oo si qasab ah afghanistan ugu soo celisay qaxootigii muddada labaatanka sanno ah ku sugnaa dalkeeda iyo reer galbeedka oo cunaqabatayn ku soo rogay imaarada si guud iyo mid gaargaar ah oo la saaray qaar ka mid ah hogaamiyaashii jihaadka ee waddankaasi tiyo ay sii dheer tahay in dalka isaga carareen dadkii malqabeennada ahaa iyo xirfadlayaashii reer afghanistan oo isku dhiibay dalalka shisheeye arrimahaasi oo isbiirsaday waxay sii cakireen xaaladda dhaqaale iyo saboolnimo ee dalkaasi iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay ayay mujaahidiintu la wareegeen gacanku-haynta dalka afghanistan waxayna isu taageen sidii ay dhidabada ugu taagi lahaayeen dhaqaalaha waddankaasi oo dhulka ku jiray daalibaan waxay ku dhawaaqday mashaariic horumarineed oo dhanka dhaqaalaha ah iyadoona dhabaha u xaartay qorshayaal isdaba taxan oo lagu maalgelinayo khayraadka rabbaaniga ah ee waddankaasi oo soo saaridoodu ay horey ugu fashilmeen dhammaan dowladihii soo maray afghanistan dowladda islaamiga ah waxay albaabadeedii u furtay sharikadaha iyo hay-adaha maalgashiga si wakhti kooban loogu soo afjaro faqriga oo waddankan muddo dheer saaxiib la ahaa isla mar ahaantaana dalkani u noqdo mid barwaaqa sooran ah mashruuca ugu horreeya ee mujaahidiintu ay ku dhawaaqeen fulintiisa waxa uu ahaa soo saarista shidaalka oo ka mid ah khayraadka waddankaasi wasaaradda betroolka iyo macaadiinta ee mujaahidiinta daalibaan ayaa heshiis shidaal oo shan iyo labaatan sannadood ah waxay la gashay sharikadda exyos ee shiinaha laga leeyahay sidaba uu sheegayo mufti xaafid cismatallah oo ah afhayeenka wasaaraddani
ده قشقري ده معدن استنزد waxaan u wacnay shirkad shiinaha laga leeyahay oo horey isugu dayday inay soo saarto shidaalka xilligii xukuumaddii hore hadda waxaan iska kaashanaynaa shidaalkaasi sidii aan u soo saari lahayn laba boqol ilaa laba boqol iyo konton shidaal khaam ah oo laga soo saarayo ilaa afar ceel يوم معدن وبتروليوم وزارات dadka reer afghanistan ayaa si aadaha u soo dhoweeyey qorshayaasha lagu maalgelinayo khayraadka shidaalka ee waddankooda waxayna ku tilmaameen waddada ugu sahlan ee lagu soo afjari karo faqriga iyo shaqola'aanta ku hareeraysan dadka reer afghanistan maadaama shidaalka dalka afghanistan uu ahaa mid horey wax badan loo sahmiyey shaqooyin badanna laga qabtay muddo laba sano oo keliya ayay ku qaadatay xukuumadda islaamiga ah ee afghanistan inay xarigga ka jarto ceelashii ugu horreeyey ee shidaal ee isugu jira naafto iyo gaas kuwaas oo laga qoday gobolka seribul ee dhaca waqooyiga dalkaasi kaas oo ka mid ah gobollada ugu hodansan xagga khayraadka rabbaaniga ah waxaana munaasabadda xadhig jarka ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta oo uu ka mid ahaa mulla cabdilqani baradar ra-iisul wasaare ku-xigeenka xagga dhaqaalaha ee xukuumadda islaamiga ah iyo wasiirka betroolka iyo macaadiinta shihaabudiin kaas oo sheegay inaysan waxba ka hagran doonin sidii dhaqaale ahaan loo horumarin lahaa afghanistan فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الحمد لله کیال بهاوزه آمو ما داخل می شویم maanta waxaan xarigga ka jarnay ceel cusub oo shidaal ah markaad halkan soo gasho waxaad u malaynaysaa inaad soo gashay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn shidaalka ee sacuudiga iyo kuweyt mar aan dheereen haddii alla idmo waxaa maalin weliba soo saari doonnaa kuntan می شود از هزار تن روزانه استخراج ما و شما بالا می شود maalgashiyada shisheeyuhu ay ku samaynayaan dalka afghanistan kuma koobnaa keliya dhanka khayraadka rabbaaniga ah ee sidoo kale waxaa jira maalgashiyo ay ku samaynayaan dhanka ganacsiga waxaana soo badanaya sharikado ganacsiyo gaar ah ka fulinaya waddanka afghanistan gaar ahaan caasimadda kaabul iyo magaalooyinka waaweyn waxaana ilaa iyo hadda la diiwaan geliyey boqol siddeed iyo labaatan sharikadood oo ganacsiyo kala duwan ka fulinaya waddankaasi sharikado badan oo jeynaha laga leeyahay ayaa xarumo ganacsi ka furtay dalka afghanistan sidoo kale qoysas hantiilayaal jeynays ah oo isugu jira qof qof iyo qoysqoys ayaa moolal ganacsi subermarketyo waaweyn iyo xarumo elektaroonig ah ka hirgeliyey waddanka afghanistan 未来会发展很快，就像中国 不。 是阿嘎了，阿嘎了，意思呢，都拉他被湖北实验的。
dowladda hadda ka jirta afghanistan waa mid aad ugu wanaagsan xagga ganacsiga dadka shiineeska ahna aad ayay ugu bogeen ganacsiga afghanistan in badan oo iyaga ka mid ahna mar hore bay halkan yimaadeen dadka aan imaanin afghanistan waa ay ka cabsanayaan laakiin waa wax iska rabbaani ah inuu qofku wuxuusan arkin uu isaga cabsado sababtoo ah iyagu halkan ma iman haddaanay cabsidu jiri lahayn dad intaan ka badan baa imaan lahaa oo shirkado ka furan lahaa suuqyada dalka afghanistan waa kuwo aad u wanaagsan halkan dhaqaale iyo lacag baa taalla shacabka dalka afghanistan waa shacab aad u wanaagsan oo dadka la dhaqma 呃我飞去了，我抵达么样的，马拉东湖北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
mashruuca labaad ee guulaystay oo dowladda islaamiga ah ee afghanistan ay fulisay ayaa ah webi gacan ku samays ama kanaal biyood aad u baaxad weyn oo dhirirkiisu gaarayo laba boqol lix iyo siddeetan kilomitir cumqiga ama guntiisan ay qodan tahay siddeed mitir balliciisuna uu yahay boqol iyo konton mitir kaas oo biyaha ka soo qaada webiga amu ama jeexuun oo ka mid ah webiyada dalka afghanistan wuxuuna biyaha geeyaa ilaa gobolka faryaab ee dhaca xuduudda afghanistan ay la leedahay waddanka turkmanistan webigan gacan ku samayska ah oo loogu magacdaray qushteba waa mid ka mid ah kaabayaasha dhaqaale iyo mashaariicda maalgelineed ee ay fulisay xukuumadda islaamiga ah ee daalibaan waxaana loo qorsheeyey adduun lacageed oo gaaraya saddex boqol iyo lixdan malyuun oo dollar qushteba waxa uu noqday mashruuc dhaqaale midkii ugu ballaarnaa ee ay ka faa'iidaystaan bulshada gobollada waqooyi marka laga soo tago inuu waraabiyo dhulbeereed gaaraya shan boqol iyo lixdan kun oo hegtaar haddana intii ay shaqadu socotay waxaa shaqo ka helay kumanaan dadka deegaanka ah intii ay shaqadu socotay waxaa qodista kanaalbiyoodkan ka shaqaynayay shan kun oo shaqaale afghaaniyiin ah oo isugu jiray xoogsato injineero iyo gaadiidley iyadoona maalin waliba halkaasi ay ka shaqaynayeen ugu yaraan afar kun oo gaadiid ah oo isugu jira gaadiidka culus ee cagafta iyo iskorogayaasha ciidda daabula qaybaha mashruucan oo aad u kala duwan waxaa ka qayb qaadanayay oo qandaraas lagu siiyey laba-iyo toddobaatan sharikadood oo mihnadooda iyo mahamadoodu ay kala duwan tahay qaarkood sharikadahani ayaa laga leeyahay meelo ka baxsan waddanka afghanistan ujeeddada loo jeexay webigan gacan ku samayska ah ayaa ah in biyaha waraabka la gaarsiiyo dhulbeereedka gobollada waqooyi oo idil si waddankaasi u gaaro isku filnaan dhanka cunnada ah maadaama afghanistan si la mid ah soomaaliya ay ku tiirsan tahay raashiinka looga keeno waddamada caalamka waxayna sannadkii soo dhoofsataa badeecado lagu qiyaasay shan dhibic lix bilyan oo dollar wasaaradda biyaha iyo waraabka xukuumadda islaamiga ah ee afghanistan ayaa sheegtay in kanaal biyoodkan uu isku maro ilaa iyo afar gobol oo ka mid ah gobollada waqooyi ee dalkaasi wuxuuna ka soo bilaabanayaa degmada kildaar ee gobolka balakh wuxuuna sii marayaa gobollada xayrataan jusjaan isagoona ku dhammaada gobolka faryaab webigan gacan ku samayska ah waxaa meelo badan laga saaray buundooyin si looga gudbo gobollada iyo magaalooyinka buundooyinkan dhammaantood ma ahan kuwa gaadiidka iyo dadka cagtooda maala oo keliya loogu talagalay ee sidoo kale waxaa jira kuwo ay ka gudbi karaan tareennada sidaba uu sheegayo mid ka mid ah injineerada kanaalkan ما اینجا در حال ساخت و ساز سومین پل برای کانال قشتیپه هستیم که به نام پل دولت آباد یاد میشه hadda waxaan qarka u saarannahay inaan soo gebagabayno dhismaha buundada saddexaad ee kanaalka qushtayba magaca buundadan wuxuu noqonayaa dowlad abaad waxayna isku xirtaa magaalooyinka dowlad abaad iyo shartabaah waa buundo la isaga kala goosho gobolka balakh waana buundadii saddexaad ee aan halkan ka dhisno waxaan horay u soo dhisnay laba buundo oo kale oo uu leeyahay kanaalka buundada koowaad waxay isku xidhaysaa magaalooyinka masaaru shariif iyo xayrataan waana mid u gaar ah gaadiidka oo keli ah midda kalena waa mid u gaar ah tareennada waxayna isku xirtaa xayrataan iyo masaal allaah ayaa ku mahadsan hadda waxaa noo dhammaystirmay boqolkiiba afartan dhismaha buundada saddexaad
تقریبا در حدود 40 درصد کار ساخت و ساز پل سومین من پیش رفته که ما مسئول inkastoo caqabado iyo carqalado badan uu la kulmay bilowgiisa haddana ugu dambayntii wuu guulaystay mashruucani waxaana xarig jar loo sameeyey laba qayb oo mashruucani ka mid ah wuxuuna socday keliyaha ku dhowaad laba sano qaybta koowaad ee kanaalkan oo isku xirta magaalooyinka kildaar iyo dowlad abaad oo boqol iyo siddeed kilomitir ah waxaa la soo gebagabeeyey toban bilood kadib markii la bilaabay si ay uga faa'iidaystaan beeralayda iyo xoolodhaqatada halka qaybta labaadna la soo gebagabeeyey sannad kadib waxaana weli harsan wejiga saddexaad oo qaadan doona dhowr bilood kadib ayaa si guud xarig jar loogu samayn doonaa kanaalkan waxaana muuqata inuu ka soo horumari doono wakhtigii loo qorsheeyey oo ahayd shan sano iyadoona hadda la filayo inuu ku soo gebagaboobi doono muddo saddex sannadood oo keliya ah dowladaha aasiyada dhexe ayaa si weyn uga cabsi qabay in hoosudhac uu ku yimaado saamigii ay ka heli jireen biyaha webiga jeexoon iyagoona cambaareen badan ka muujiyey mashruucani hase ahaatee imaarada islaamiga ah ayaanay xaqeeda biyahan cidina uga tanaasulin xukuumadda islaamiga ah ee kaabuul iyadu waxay ku doodaysaa in xaqii biyaha webiga jeexoon ay ku lahaayeen kala bar un hadda ay ka isticmaalayaan sidaa oo ay tahayna waa markii ugu horraysay oo afghanistan ay ka faa'iidaysato xaqeedii ay ku lahayd biyaha webigan oo uu kala dhexeeyo dalalka tajikistan usbakistan iyo turkmanistan falanqeeyaasha siyaasadda afghaaniyiinta ayaa sheegaya inaan dhig loo dhigi doonin qayladhaanta ka soo yeeraysa dariskoodii oo horey ugu naaxay biyii ay xaqa u lahayd afghanistaan
جيراننا الشماليون طاجيكستان وأوزبكستان وربما dariskeenna waqooyiga ee kala ah dajikistan usbekistan iyo sidoo kale xitaa turkmanistan waxay ka baqayaan kanaalka khushteeba in laga shaqaysiiyo iyagoo ka cabsi qaba inay hoos u dhacaan biyihii ay ka waraabsan jireen beerahooda taasna ay hoos u dhigto wax soo saarkoodii dhanka beeraha iyo dhaqaalahooda taana waa walaac aan waqtigeeda la joogin مشاكل زراعية واقتصادية وهذا قلق ليس في محله webigan gacan ku samayska ah waxaa sanadkii mara biyo gaaraya sagaal bilyan oo mitri kiyuub durbaba waxaa aad uga faa'iidaystay qaybaha bulshada gaar ahaan beeralayda oo sheegay in biyaha kanaalkan ay ka beerteen dalagyo kala duwan oo ay ka mid yihiin qamadida iyo suufka iyagoo adeegsanaya tamarta cadceedda
kanaalka qushtayba xaalkeenna ayuu sahlay waxaan adeegsannaa solar si aan ugu samayno biyaha annagu waxaan uga faa'iidaynaa kanaalkan xukuumadda iyo guud ahaan shacabkuna waa ay ka faa'iideen annaguna hadda waxaan awoodnaa inaan beeranno qamadiga shacabka ayaana cunaya xayawaanaadka xitaa wax bay ka cunayaan sidoo kale qamadi ummaaha ee waxaan beernaa suufka isaguna waa iibgeynaa suufka waxaa kaloo ka faa'iidaysanaya ganacsatada iyo sidoo kale xukuumadda
dadka muslimiinta ah ee waddanka afghanistaan ayaa si aadaha ugu riyaaqay mashruucan iyagoona dowladda islaamiga ah ku ammaanay dardargelinta mashaariicda kaabayaasha dhaqaale ee waddankaasi mashruuca saddexaad ee imaarada islaamiga ah ay ku guulaysatay ayaa ah macdin qodista oo meelo badan oo waddankaasi ah ka socota waxayna heshiisyo macadin qodis iyo baarisba ah la gashay sharikado kala duwan oo qaarkood laga leeyahay waddamada yurub shiinaha iiraan iyo turkiga waxayna afghanistaan ka mid tahay dalalka ugu hodansan xagga macaadiinta adduunka oo dhan iyadoona qiimaha kaydadka macaadiinta ee dalkan lagu qiyaasayo afartan trilyan oo dollar waxay leedahay kaydad macaadiin oo kala duwan sida dahabka qalinka birta maarta lithium almuniyam yuraniyam balatin iyo kuwo kale oo aad u badan oo ay ka mid tahay dhuxuldhagaxda kaydadka birta ee afghanistan oo keliya waxaa lagu qiyaasayaa labiiyo labaatan bilyan oo tan halka kaydka maarta ee dalkani lagu qiyaasayo lixdan malyuun oo tan waxay sidoo kale afghanistan leedahay kaydadka macaadiinta naadirta ah oo gaaraya ilaa hal dhibic afar malyuun oo tan dhaqaalyahanada afghaaniyiinta ah waxay rumaysan yihiin in wax kalaba iska daayey haddii afghanistaan loo soo saaro keliyaha macaadiinta lithyumta ay uga bixi karto xasradaha dhaqaale iyo saboolnimo ee dalkani ku geedaaman
caalami ahaan macdantu waxay door muhiim ah ka qaadataa korarka dhaqaalaha dowladaha inuu sare u kaco waxaa sidoo kale aad u badan lahaa wax soo saarka kale ee dalka macdantu waa muhiim waxaana dhihi karnaa in badan oo dagaalada ka mid ah waxaa loo qaadaa macdanta darteed si looga boobo dalalka heysta
siddeeddii bilood ee ugu dambeysay afghanistan waxay soo saartay lix boqol konton iyo afar kun oo tan oo dhuxudhagax ah waxaana xukuumadda islaamiga ah ee kaabuul halkaasi uga soo xarooday adduun lacageed oo gaaraya lix dhibic shan malyuun oo dollar sida laga soo xigtay wasaaradda ganacsiga dhuxushan waxaa loo dhoofiyaa waddamada shiinaha hindiya bakistan iiraan iyo turkiga wasaaradda macaadiinta iyo batroolka ee afghanistan waxay sheegtay in kaydadka dhuxuldhagaxda ee dalka afghanistan ay teedsan yihiin minbadakshaan oo waqooyi ah ilaa hiraad oo galbeed ah dhulkaas oo cabirkiisu gaarayo ilaa toddoba boqol oo kilomitir iyadoona sidoo kale ay jiraan kaydad dhuxusha guduudan ah oo ku fadhiya masaafo gaaraya soddon ilaa iyo afartan kilomitir taas oo tayo ahaan iyo qiim ahaanba ka sarraysa dhuxusha madow mashruuca afaraad waa waddo dheer oo isku xirta afghanistan iyo dalka dhaqaalaha ku canka baxay ee shiinaha taasoo dhismaheedu hadda uu socdo maadaama labada dal ay leeyihiin xuduud gaaraysa toddobiyo lixdan kilomitir waddadan waxaa dhismaheeda fulinaysa xukuumadda islaamiga ah ee daalibaan waana markii ugu horreysay oo la isku furo xuduudda labada dal muddo ku dhow soddon sannadood dhaqaalyahanada afghaaniyiinta ah waxay sheegayaan in waddadan aysan noqon doonin mid ku xirta shiinaha oo keliya ee sidoo kale ay noqon doonto mid ku xirta waddamo kale ilaa yurubna ay sii socon doonto
نستطيع من خلال هذا الطريق أن نتصل بر waxaan awoodnaa inagu adeegsanayna wadadan inaan toos xiriir ula yeelanno dowladda shiinaha oo ah dowladda labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka waxaan kaloo awood u yeelanaynaa sidoo kale inagu adeegsanaynaa dhulka inaan toos ula xiriirno waddamada iiraan iyo turkiga kadibna aan sidaa ugu gudubno yurub خلال هذا الطريق بإيران ثم تركيا وأخيرا بأوروبا dhismaha waddadan markii uu soo idlaado waxaa xuduudda labada dal laga hergelin doonaa macbar weyn oo ganacsi ah oo ay isaga gudbaan gaadiidka xamuulka ee labada dal lacagta dalka afghanistan ee rubiga loo yaqaano oo qiimo sare yeelatay tan iyo markii ay xukunka la wareegtay dhaalibaan halkii dollar ee maraykan ah maanta waxaa lagu sarifayaa shan iyo lixdan rubi halka ka hor xukunka dhaalibaanna halkii dollar lagu sarifi jiray sagaashan ilaa iyo boqol rubi wargeyska dhaqaalaha kafaalooda ee financial times oo ka soo baxa waddanka ingiriiska ayaa sheegay in imaaradu markii ay sidaa xukunka ula wareegtayba ay suuqa soo gelisay toban malyuun oo dollar si hoos loogu dhigo qiimaha doolarka sarena loogu qaado misdaaqiyadda lacagta dalka afghanistan adduunkana uu ogaado in lacagtani ay leedahay bangi haya keyd lacagta qalaad ah تونستان بانك ده هو ده مركزي بانك في السنوات الماضية استطاع البنك sannadihii ugu dambeeyey bangiga dhexe ee afghanistan oo adeegsanaya siyaasadaha laga soo shaqeeyey wuxuu awooday inuu ilaaliyo qiimaha amniga lacagta afghanistan dhanka kalena uusan khasaare soo gaarin bangiga lacagta afghanistan hadda waxay ku naaloonaysaa qiimo sugan oo ay ku leedahay waddamada gobolka sidoo kale qiimaheeda ayaa maalinba maalinka kale soo hagaagaya قيمتها تتحسن يوما بعد يوم sidoo kale saxiifadda bloomberg oo iyaduna dhaqaalaha ka faalloota ayaa daabacday in firfircoonida daalibaan ee dhanka dhaqaalaha ay sahashay in halkii ugu sarraysay ay gaarto lacagta dalka afghanistan taana ay ku timid sida uu wargeysku sheegay daalibaan oo sare u qaaday xiriirka ganacsi iyo dhaqaale ee kala dhexeeya waddamada deriska khubarada dhaqaalaha waxay rumaysan yihiin in haddii bangiga islaamiga ah ee dalka afghanistan uu wado istaraatiijiyadan dhaqaale aysan hoosu dhac dambe waajihi doonin lacagta rubiga ee dalka afghanistan bogaadinta caalamiga ah waxa loogu yeero bangiga adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha afghanistan uu kabac samaynayo marka la eego halkii uu joogay markii ay xukunka la wareegaysay dhaalibaan iyadoona la filayo in sannadkan labada kun shan iyo labaatanka sidoo kale uu sare u kac samayn doono dhaqaalaha waddankaasi bangiga ayaa taqhriir uu kaga hadlayey ilkuhaynta dhaqaalaha waddanka afghanistan waxa uu ku sheegay in ay muuqdaan calaamado sheegaya inay jiraan xasiloonni soo kabasho dhaqaale iyo nolol maalmeedka qoysaska oo soo wanaagsanaanaysa william bered oo ah khabiir ka tirsan machadka nabadda ee maraykanka ayaa sheegay in daalibaan ay qabatay shaqo aad uga wanaagsan intii laga filayey marka laga hadlayo maamulka iyo maaraynta dhaqaalaha waxayna aad uga wanaagsan tahay ayuu yidhi intii laga filayey waxay sugeen sicirka sarifka waxay hoos u dhigeen sicir bararka waxay sare u qaadeen ayuu yidhi wax soo saarka gudaha g b d-ga ama wax soo saarka gudaha ee afghanistan ayaa lagu qiyaasay labaatan bilyan oo dollar sannadkii lasoo dhaafay ee labadii kun afar iyo labaatankii iyadoona toddoba boqol oo malyuun uu ahaa markii ay talada haysay xukuumaddii ay reer galbeedku baritaarayeen gaar ahaan sannadii labadii kun iyo labaatankii waxaana la filayaa in sannadaha soo aadan koror uu samayn doono dhaqaalaha waddanka afghanistan dhanka wax soo saarka beeraha iyo dalxiiska afghanistan waxay ku caan tahay soo saarista zacfaraanka waana dalka saddexaad ee ugu soo saarista badan zacfaraanka waxaana ka horeeya keliya iiraan iyo hindiya sannadkii afghanistan waxay soo saartaa toddoba iyo labaatan tan oo zacfaraan ah oo ay u iibgeyso ku dhowaad soddon waddan oo ay ku jiraan shiinaha iyo khaliijka carabta sidoo kale afghanistan waxay leedahay macaaliim taariikhi ah oo loo dalxiis tago kuwaas oo horey loogu daray liiska dhaxalka adduunka waxaana ka mid ah magaalada hiraad ee taariikhiga ah oo ahayd caasimaddii imbaraadoriyadii taymoriyiinta halkaas oo laga maamuli jiray waddamada la ysku yidhaahdo aasiyada dhexe qaybo ka mid ah hindiya shaam ciraaq iyo bariga anadol wasaaradda warfaafinta hiddaha iyo dhaqanka ee xukuumadda islaamiga ah waxay sheegtay in sannadkii lasoo dhaafay ay dalkaasi soo booqdeen lixdan kun oo dalxiisayaal ah oo ka kala socday waddamo kala duwan oo caalamka ah halka sannadkanna la filayo inay booqdaan ku dhowaad toban kun oo dalxiisayaal ah wargeyska daily mail oo ka soo baxa waddanka ingiriiska ayaa qoray in sharikad dalxiis oo ingiriiska laga leeyahay ay ka shaqaynayso sidii dadka britishka ay ugu fududayn lahayd inay booqdaan waddanka afghanistan oo ah dal aad ugu wacan xagga dalxiiska sidaba ay sheegayaan dad halkaasi booqasho ku tegey انها افغانستان من يقول ان هذا المنظر في افغانستان شيء غير متوقع halkan waa afghanistan ma rumaysanid inay halkan tahay afghanistan balla eeg sida biyaha buluugay u yihiin wax kale baad u malaynaysaa ma awoodo inaan idiin qeexo quruxda halkan kani waa webi lagu magacaabo bandamiir wuxuu biyaha ku soo shubaa halkan oo ah hara rabaani ah kadib iyadanu biyodhac bay samaynaysaa jiwga aad buu u macaan yahay waa qabow aad u fiican oo firfircooni aad ku dareemayso muuqaal aad u qurux badan hadal laguma soo koobi karo quruxda halkan oo waxay u baahan tahay in fadhi laga yeesho sababtoo ah maba aqan wax aan ku sifeeyo bal eeg hadda quruxdan waddadaani waa wadda aad iyo aad u cajiib ah uma malaynaynin in waxaan oo kale aan kala kulmi karo afghanistan marka xukunka ay la wareegtay daalibaan waxay xoogga saareen dib u dhiska waddooyinka iyo sidoo kale guud ahaanba kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka isbeddel weyn ayaana muuqda inta ay haatan xukunka haysato waa saddex sano hase yeeshee waxay qabteen hase yeeshee waxa ay qabteen shaqo aad u badan فقط من ثلاث سنوات ولكن شغالين يعني شغل شغل في البلد daalibaan waxay sidoo kale hadda waddaa dib u hagaajinta warshaddii caanka ahayd ee sbinzer oo soo saari jirtay suufka saliidda iyo saabuunta taas oo muddo soddon sannadood ah howlgab ahayd mashruuca shanaad ee taabagalay waa tubooyinka tembe oo ah mashruucu gaaska waddanka turkmanistan lagu geynayo dalka hindiya iyadoo la marinayo waddamada afghanistan iyo bakistan heshiis afargeysood ah oo dhex maray dowladahan afarta ah ayaa lagu gaaray in turkmanistan gaaskeeda ay hindiya iibsato iyadoo la marinayo dalalka bakistan iyo afghanistan mashruucan oo hirgelintiisu ay ku baxayso laba-iyo labaatan bilyan oo dollar waxaa iska kaashanaya xukuumadaha new delhi iyo ishqicbaad halka dowladda islaamiga ah ee afghanistan ay sannadkii ka soo xaraynayso ama ay ka faa'iidayso lacag gaaraysa ilaa iyo afar boqol oo malyuun oo dollar sidaba ay daabaceen wargeysyada arrimaha dhaqaalaha ka faallooda horumaro badan oo wax ku ool ah ayaa ka socda waddanka afghanistan maalin weliba waxaa xarigga laga jarayaa waddooyin cusub daaraha daruuraha dhaafa iyo xaafado cusub oo si casri ah loo dhisayo oo abaartamenti ah oo ay fulinayaan maalqabeenno khaliiji ah guud ahaan toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تسمع الحمد ساري فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب